kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay soo saaristiisa iska kaashadeen hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacaddeenna wuxuuna barnaamijkeenna maanta ku saabsan yahay waraabka iyo maaraynta biyaha waxaana barnaamijkeedin la socodsiinaya aniga oo ah abubakar maxamed waa hagaag haddaba qeybtan waraabka ah waa qeyb muhiim u ah dalagga baxaya iyo korrimadiisa sidoo kale waa habka aad kula soconayso qoyaanka carrada in biyaha waraabku ciidda hoosu galeen iyo inay biyaha dul carareen oo aysan ciiddu hoosu qoyin sidoo kale in aad biyaha aada maamulan karto waxaan ka hadlaynaa waa waraabka iyo maaraynta biyaha waraabku waa habka biyaha loo siiyo beerta waxaana dhacda in roobka deegaankaaga ka da-ay uusan ku filnayn waraab ahaan dalagii kuu beernaa ama xiliyada roobka uu baaqdo dalagii kaa xumaado haddaba waraabku wuxuu kaa caawinayaa inaad si joogto ah wax u beerato goosatana dalag waraabku wuxuu kaloo leeyahay faa-iido ah in beeralaygu iska ilaaliyo qashinka iyo in ciidda nabaad guurto ka sokow waxsoosaarka dalagga waraabku wuxuu kale wanaajiyaa tayada ciidda ee qaadashada biyaha in barwaaqeeyuhu si fudud ugu milmo ciidda wuxuu kaloo yareeyaa heerkulka oogada dhulka oo marka dalagga beerani helo waraab uu ka nasanayo culeysyada uga imanaya kulaylka qoraxda haddii aysan beerta waraab helinna waxaa ku dhacaya dalagga oo si tamar daran u baxa marka biyaha ku yaraadaan dalaggii oo qallala iyo gebi ahaanba wixii aad beeratay oo baaba-a isticmaalka biyaha aad ku waraabinayso beertaadana waxay ku xihan tahay cimilada deegaanka iyo nooca ciidda aad wax ku beeratay haddaba si aan wax badan uga ogaano aqoonta waraabka waxaa marti noogu ah barnaamijkeenna xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity iyo xasan cali diiriya oo ka socda s y p d hay-adahan oo beeraleyda ka caawiya tababarada xirfadaha aan ku horeyno xasan cali diiriye ee mudane adoo soo dhowaanaya waxaad sharaxaad ka bixisaa farsamo ahaan waxay beeralaydu u baahan yihiin inay diyaarsadaan si beertoodu waraab u hesho aad waa maadsantahay mister abukar runtii beeralayda waxay u baahan yihiin si beertooda waraab fiican a iraahdo waxay u baahan yihiin waxay tahay dhul marka hore xilliga dhul diyaarinta la diyaarina dhulkaba in lagu talagalo marka la jibaaleynayo beerta kaleeto in beerta oo aada loo siiyo oo loo dadaal lagu dadaal in la siiyo taas waxay saacidaysaa inay uniform ama isku mid a beertii waraab inay wada heshay saacidaysa midda labaad waxay tahay in la helo oo ah waxaa dhici karta in biyahu biyo kusoo afkadaan iyadoo lagu waraabi roobkala ku dego sidaa daraadeed biyo badanaa biyahaas badan ay u baahnayn beerta inay galaan sidaa daraadeed waxaa qodobka labaad ee laga maarmaan ay tahay in la helo meel biyo shuur oo haddii biyuhu ku dhataan looga leexin karo biyaha lagu shuuri karo in la helo mida labaad mida saddexaadna waxay tahay in kanaalka la isticmaalayo oo kanaal fiican oo dhinacyadiisu adag yihiin in la isticmaalo kanaalkana mar walba la beyacsiro iyo meesha biyo shuurka inta magar beeralayda deegaanadani si hagaagsan ma u isticmaalaan farsamada waraabka iyo maaraynta biyaha waase sidee habkay wax u waraabsadaan jawaabta waxay noqonaysa horta maya abka ay u isticmaalaan ayaga waxay isticmaalaan horta badanaa ay yidhaahda aniga waxaa la isticmaalaa gobolka oo dhan waxa badan gobolka oo dhan ay yidhahda waxaa la isticmaalaa waxay tahay matooraa la isticmaalaa oo bambina lagu soo jiidaa webiga ama ceela ama qabtaan webiga ama qobiya la isticmaala webiga bambi bambaa lagu soo waxaana dareemeysaa in aanay sidii loogu talagalay loo isticmaalin waxaa ba arkeysaa muxuu ahay hadda qodobadii aan kusheekeyn oo dhan inay wada muuqdaan kanaalkao kale akiisa biyahoo socdo inay dhinacyada ka daadanayaan waraabki fiican aan loo daadanayo aan la diyactireynin biyihiio roob xilli roobeed oo kala socda in muxuu ahay adoo waraabi ku imaana amaba xataa waxa ugu muhiimsanaa waxay tahay in beertii aan la sideynin taas waxay keenaysaa in dhinacana biyaha ku bataan dhinaca biyaha aysan gaaraynin dalagii dalagii biyaha aysan gaaraynin kaasi waxa uu ahaa xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d sida khubarada beeraha sheegayso xiliyada waraabka ku habboon ee beerta la siiyo waa marka aad beerto marka aad abqaad ku samayso dalagga marka dalagga yaryar yahay waxaa kale oo waraabka muhiim yahay marka dalaggu maraya xiliyada biqlidda goritaanka bixitaanka ubaxa iyo caleemaha iyo marka midhaha soo baxayaan aan faahfaahin dheeraada weydiino xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international ee solidarity xasan adoo soo dhowaanaya noo sharax waxa uu yahay habka wanaagsan ee waraabka waa mahadsan awr haddaan sii godo gudahaada horta su-aasha ad weydiiso horta waxaa jira haba badan oo beeleedu wax uku waraabsadaan oo ay kamid tahay muxuu ahaa hab la yidhaahdo waraab tifiq oo kale inta buula dhulka lagu xirxiraa jiro waraab roodaad oo kalaa jiro iyo waxaa kaloo qaab roob oo kale tubuuyad iyo wax lisugaha bashar inta meesha laga abuuro ay sidii roob kale u daayaan waxaa kaloo jiro qaab sool soolaha beeraloodu hadda isticmaalaan iyo qaab moos moos ah oo u xirxiran beerta macnaha rubac rubac oo kale tusaalen jibaal oo kale beerta lix iyo hectarka lix iyo toban jibaal ka kooban lix iyo tobankii jibaal ah waxaa laga dhigaa muxuu ahaa lix rubac afar loo qaybina marka rubac rubac qaarna beeraleyda waxay u yaqaanaan rubac rubac qaarna moos moos horta intaasay adeegsadaan laakiin annaga soomaaliyan haddaan nehno oo hadda ma gaari karno habkan waraabta fiqda ee qalab badan waxyaaba badan oo baahay haddaan soo daadega marka al imaado hababka hadda la adeegsado inta ugu badan horta beeraleydan waxay adeegsadaan hab la yidhaahdo basin ama qafka qalaan lagu yaraha basin irrigation oo aan ka wado waraab moos mooskii ama waraabkii oo rubac rubac ahaa kaasay adeegsadaan waa waraabka marka wuxuu ku fiican yahay horta waa maqib dhisidiisii iyo hagaajintiisii beeraleyda qarash badan kuma aha waxaana loo adeegsan karaa dalag walba oo baxaya dalag walba oo baxaya khaasatan dalagyada la isticmaalo oo fill crop yidhaha dalagyada dadku isticmaalaan oo kaash ahaan ha lacag ha kaga raadsadaan ama cunno ahaan ha ha u beertaan kuwaas oo kale ay aad aad ugu fiican yahay waaye kaas marka wuxuu ku fiican yahay habkan oo aan ku sheegay basinka ama waraabka mooska ah moos moosaya beertii dhulka fidsanuu ku fiican yahay dhulka fidsan markaan leeyahay dhulka taagtaaga ah oo doon iyo godka ah kuma haboonaa habkaas oo kale dhulkeena alxamdulilah wuxuu u badan yahay isla dhulkan oo flatka ama fidsan uu u badan yahay marka kuwaas oo kale way fududahay in laga dhiso buurbuur ama moosmoos in loo sameeyo beertii laga waraabiyo aad iyo aad ay beeraleyda ugu wanaagsan tahay marka dalagyada ku fiicana saas oo kale waa waxaa kaloo jirta iyadana oo aan raacsiisanaa waxaa jiro hab waraabeed kaloo beeraleydu maalmahan damba beeraleydana khaasatan markaan ka hadlayo ay ayadana baranayaan oo la yidhaahdo sool sool waa hab aad iyo aad ugu khaasatan wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay habkan qudaartu aad ugu fiican yahay qudaarta ayuu aad ugu fiican yahay habkan marka waxyaabaha uu leeyahay waxaa kamid ah diyaarintiisa ka qarash badan marka loo fiiriyo kii hore haddaan ka hadlayo oo ahaa wax la yidhaahdo basin ama ama wax la yidhahdo muxuu aha waraab mooseedka ama waraab rubac rubaca ah kanaasna afqalaad waxaa layihaha faro irrigation lagu yidhahdo laakiinse waraab soolsool ay beeraleyda hadda u yaqaanaan af soomaali ahaan kan wuxuu ku wanaagsan yahay marka qudaarta wuxuu ugu wanaagsan yahay qayb waxay leedahay qayb kaaga qayb guda qayb kaaga qayb u shaded oo kale qaab u oo kale u camal u samaysan yahay xarafka u marka u waxaa dhex marsiinaya godka dalagiina wuxuu ku abuuran yahay meesha taaga ah xididkii biyaha hoosoo caadka caadi kaga qaadana marka taas waxay sahlaysaa dee qudaarta oo kale waxay yihiin dalagyada u nugul biyaha badan inay macnaha ay ay ay ku daraan ama ay ku baaba'aan marka saa darteeda faaruqan wuxuu aad iyo aad ama habkan la yidhaahdo soolsoolkani wuxuu aad ugu fiican yahay qudaarta oo kale haddii biyo ay bataan xitaa waxay keenaysaa in in ay macnaha ay dalagii uu badbaado mida kale iyadana waxaa kaloo muhiima weliba wax soo saarka xataa haddii laisu barbardhigo qudaartan oo lagu beeray aniga qudaartan ka hadla qudaartu aad ugu fiican yahay baalkan waraabkan dambe oo ay beeraleyda kula talina haddii laisu barbardhigo midkan soolsoolka ah afka qaadfaarow lagu yidhaahdo iyo midkan moosmooska ama rubac rubaca ah hadba qolada si ay u taqaano oo laga wado basin irrigationka labadaaba qudaar waxaa aad iyo aad ugu wanaagsan oo xataa wax soo saarka waxaa aad ugu horumarsan habkan soolsoolka aad ugu horumarsan marka lagu beero isna waxaa lagaga fiican yahay habkan kale oo ah haddaan si raaciyo habkan kale oo oo maxay ahayd abuukarow oo la yidhaahdo waraab tafiq waxaa jiro asna laakiin asi beeraha waweyn looma adeegsado waxaa aad aad ugu wanaagsan yahay ugu fiican yahay keliya meelaha oo aad iyo aad qiimaha wala sida maalmahan dambe oo kusoo badanayo soomaaliya qaybaha green houseka oo kale meelahaas oo kale oo aad ugu wanaagsan yahay in loo adeegsado waraab tifiqa waraab tifiq oo aan ka wada drip irrigation dalagyada oo aad iyo aad muhiimka oo markaa isla markiina laga heli karo maxay ahayd qarash wanaagsan sida qudaartan oo kale oo ayadana oo aad iyo aad magaalooyinka meelaha u dhow laga beeri karo kuwaas oo kale aada u wanaagsan yahay loo isticmaalo waraabkan la yidhahdo asna waraab tifiqa laakiin si haddaan soo koobo marka beeraleyda waxaan kula talinaya haddii dalagyada oo cunnada iyo wixii lamid ah ay yihiin inay adeegsadaan waraab buusaad oo aan hore u isticmaali jirin una qarashaan haddii qudaar ay beerayaan waxaan kula talin lahaa oo ay inay adeegsadaan oo waraab suwarka insha allah waaya waa mahadsan tahay haddii maalan eh, beeralaygu joogo meel biyo yarood ah sidee u maarayn karaa biyaha yar ee uu haysto beertana biyo ugu heli karaa dabaasantaa ugu kor horta waa beeralaydu wuxuu isticmaali karaa habab badan oo uu asi eh, kula tacaali karo biyo yaraanshahaas horta marka koowaad waxaa asal ah inuu isticmaalo dalagyada qaar isku mid maaha dalagyada baxaan qaarna waa waa abaaraha u dulqaataan oo biyo badan uma baahna qaarna eh, abaaraha ma u dulqaadan karaan oo biyo la maba joogi karaan marka talada koowaad oo isticmaalayan wuxuu noqon karaa in beeralaydu ay isticmaalaan dalagyada u adkeysan kara biyaha tusaale haddaan soo qaata anaga soomaali ahaan Eh, masagada oo kale waxay kamid tahay dalagyada eh, u dulqaato biyirida marka meelaha galeydana biyo la-aan maba joogi kartaba marka meelaha biyaha ku yaryihin oo kale sida masagadii dalagyadii lamidka ah inay u isticmaalaan waa talada koowaad tan labaad ayadana waxaa raacin lahaa eh, in ay marka ay beerayaan hadee dad tirada lagu beerayo calaa hectar inaysan badinin taas waxaan ka wadaa eh, population ama dad tirada ka bixi karto inay yareeyaan si kale hadaa u sheego inta la sudisiin aan la badiyo waxaa ognahay waxay leeyihiin dalagyadu waxa leeyahay spacing waxaa lahay inta lasu jirsiiyo oo calaa saf iyo calaa dala iyo iyo dhir laba dhir inta isu jirto iyo laba saf eh, labada saf oo dalabka ku beerihi inta isu jiraan waa loo ballaarinaa taas waxaa looga carara waxay tahay bilisu dhoweeyo hadee waxay ku tartamayaan dad- muxuu ahaa biyihii ku tartamayaan saa darteed si ay meeshaan xogoo space fiican u helaan waxaa wanaagsan in lakala durkiyo waxaa kaloo iyana isla eedaa raacin lahaa in eh, waxaa ognahay marka dalaga la beeraayo dadkiiba saddex dalag laba dalag ay ku beeraan intaasna ay iska daayaan oo ay kusoo reebaan maxay ahayd hal dalag keliya hal dalag keliya inay kusoo reebaan oo weliba xataa waxay ku reebayaan saddex dalag oo kale ku beereen soo maaha saddexda dalag labada daciifka ah waa ka saarayaan waxay meesha ku reebayaan midka xoogga leh ay ku reebayaan waxaa kaloo iyadana xusid mudan in ay beeraan dalagyo ku bixi kara waqti kooban waqti kooban marka aan leeyahay waxaan ka wadaa dalagyada qaaraa labo bil ku baxo qaaraa saddex bil ku baxo qaaraa afar bil ku baxo qaaraa lix bil ku baxo markaan waxaan ka hadlaa kuwa labada bil ku baxa oo kale inay ku beeraan taas waxay keenaysaa marka beeralayda xilliga yar oo uu roobka helo maadaama meesha biyiro ay ka jirto inuu kaga faa'iidaysto xilligan gaaban dalag isla markii ku bixi karo oo aan dareemaynin stresskii ama culeyskii kaga yimid dhankaas iyo muxuu ahaa eh, biyo yarida waxaa kaloo iyadana xusid badan ee abuukarow in la raaciyo maxay ahaada xilliga la beerayo xilliga la beerayona muhiim u ah sababtoo ah xiliyada roobabka oo kale oo xiliyada ay ka da-aan ay meelahaas biyaha ay ku yar yihiin in lagu aadiyo dalaga beeritaankiisa oo lagaga faa'iidaysto in macnaha xilligaas oo lagu beero aan la beerin xilli oo roobka markuu yimid kadib bartamihii oo kale in la beero qeybna biyaha ka qaad dalagii qeyb dambana oo qalaalkaga soo aado ibir sida ku baabao lama rabo in la hagaajiyo adjustin lagu sameeyo xilliga la beerayo waxaa kaloo idana mu- muhiim ah in lasii same- sameeyo wax la yidhaahdo water harvesting techniques oo laga wado qaab biyaha loo eh, dabto biyaha waxaa loo daban karaa inay tubog waaweyn ay biyaha ku aadiyaan oo kale ay- ay ku urursadaan markuu roobka jiro kadibna markii roobka uusan jirin ay dambe iyo waxyaabahaas kaga faa'iidaystaan biyihii dib u isticmaalaan waa yeeli karaan ayagana waxaa kaloo iyadana muhiim ah eh, in ay sameeyaan waxyada mulch oo laga wado huurs in dalaga qashinkii hore oo dalagii hore meesha ka baxa qashinkiisa beerta loo daayo taas waxay keenaysaa marka dhu- eh, dhul carrada waxay samey umabaxay sameysaa umabaxa marka waxay keenaysaa in ay qashinka dul saarnaa uu ka hortago taasna waxay keenaysaa biyihii oo evaporationka ama ama ubaxa ku lumi lahaa in oo sidii ay ku yaraadaan waxaa kaloo iyadana muhiim ah inay samaystaan eh, nidaam nidaam policy nidaam inay samaystaan oo ay biyaha ku qunbeynayaan laguna policy weliba xataa oo oo- ama nidaam eh, waafaqsan eh, dhulka qaleelaha ah ama dhulka tropical aridity leh oo qalalan oo biyuhu ku yar yihiin Eh, ayagana waxaa kaloo muhiim ah inay isticmaalaan hab wanaagsan oo biyaha looga faa'iidaysan karo oo beerahana loogu isticmaali karo talaan waraabka oo kale beeraha marka la isticmaalayo hab wanaagsan oo aanan macnaha beerdar biyaha keenin oo lagu ciyaaraynin waxaa kaloo iyada ay samayn karaan ta- tanks ama ta muxuu ahay booyado waaweyn oo kale biyihii hadday ku kaadsan karaanna awoodi kara inaan intaaba waa suuragal beeralayda iyo habab kala jiraan oo oo hadda la Waay.
xiriiro in beerta oo kale la buufiyo oo calcium chloride oo kale lagu buufiyo waxay keenaysaa in uu caleentii bisha ay sameyshato waxa yidhaahdo xabaq xabaq bishid ay ku sameysata taasna waxay keenaysaa in transpiration waxa yidhahdo biyaha luminta geedku uu sameeyo inay ka hortagto iyo hab chemicalskana waa jiraayo intaasoo idil waxay keenaysaa in qofka beeralaydu ah inuu ka faa'iidaysto biyo yaraanshaha xilliyada ay jirto kaasi waxa uu ahaa xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity oo barnaamijkeenna marti noogu ah waa hagaag haddaba sidaan hore usoo sheegnay cimilada iyo herarka dalagga baxaya marayo ayay ku xihan tahay hadba sida iyo cadadka biyaha waraabka ee dalagga u baahan yahay inta badan dalagyada soomaaliya laga beerto waxaa ugu biyoqaad badan bariiska oo biyo joogto ah u baahan waase dhacdaa inta badan in marka beeralaydu waraabinayaan beerta in biyo badani ay ka khasaaraan waxaase taladu tahay in biyahaas haddii uu webiga kuu dhow yahay aad u samayso hab ay dib ugu noqon karaan webiga haddii aad ceel isticmaalaysana aada hab biyodhac ah u samayso beerta waayo dalagyada qaar ayaa biyaha hadday ka bataan ay waxyeello u geystaan haddaba si looga hortago khasaare biyaha waraabka u geystaan ee dalagaagase maxaa looga baahan yahay waa kan xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d khasaaraha si looga fogaado waxyaabaha loo baahan yahay horta waxay tahay oo lagama maarmaanka waxay tahay khasaaraha talaba waaye midna waa khasaare ka imaanayo oo biyaha laftigooda ay khasaarayaan wax badan ay khasaarayaan midna waa khasaaro ku imaanaya dalagii oo biyihii uu geysanayo marka markaan kala qaadno khasaaraha oo muxuu ahay biyaha ku imaanaya way badan yihiin mid wuxuu noqonayaa in wax badan ay ku lumaan kanaalka maadaama kanaal la isticmaalayo in wax badan ay ku lumaan in muxuu ahaa laftigeeda in qaar badan ay ku baxaan ubaxa ku lumaan qaar badan beeldar badan oo ku dhaco midas xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d mahadsanid diyaarinta faraha iyo ilaha biyaha soo maraan oo hab wanaagsan loo diyaariyo waxay qayb ka qaadataa tashiilka biyaha iyo wanaajintooda haddaba beeraley ogsoonow in ciidda inay biyaha lumiso laga hortagi karo haddii ciidda si hagaagsan markeedii hore loo jilciyey biyaha waxaa sidoo kale loogu waraabsadaa beerta siyaabo kala duwan bal aan helno ee sharax dheeraad ah waa kan xasan nuur cismaan ee beeraleyda dhulka webiga ka fog maxay samayn karaan oo waraab ku heli karaan waa maasanta ugu koro hordhacir haddaan u samey horta waxaa jiro sanadahan dambe soomaaliya waxaa lagu yaqaanay biyo yaraansho oo marna webiga go-o marna uu ku fataho marka haddaad xasuusato kow iyo tobankii toddoba iyo tobankii oo kale abaaraha dhexeen aaday u badnaayeen meesha waxaan ka wadaa marka baahidu waxay ku bartaa hab aad iktiraac u samaysan kartay ku baraysaa waxaad dhalatay marka in beeralaydu ceelaha biyilaanta ay ku badatay oo kale inay ceelal qaarkooda qorteen ay isuta tageen ceelashii waxaad xasuusan kartaa hadda sanadkii lasoo dhaafay sideed iyo tobankii sagaal iyo tobankii abaaro weliba waa go-ay waa jira laakiin abaaraha saameyntiidii hore ma lahayn sababahan keenaysana waxay ahay dadkii ka tashtay weligii ka tashteen inay ceelal ay qotaan ceelalkiina ay kadibna ay beerihii ay ku isticmaalaan soomaalina waa taqaanaa oo dad is caawiyo hadduu qof hal hal qof uu samaysto beer macnaha ceel uu ka qoto hadduu beertiisii u waraabsan xilliyada aysan shaqaynin oo kala inuu kaga caawiyo walaalkiis oo u buufiyo macnaha u bambeeyo biyihii sidaas ayay beeralaydu hadda ay kaga kaaftameen waana habkaas habka keliya ay beeralaydu ay kaga badbaadi karaan iyo hab kale oo sana raaci karo ah in ay samaystaan tasarfor wax leera meel biyo lagu kaadsado waa biyaha iska fatahayo xiliyadan oo kale barooyin waaweyn in loo jeexdo oo biyihii lagu aadiyo haddana laga bambaysto markii ay biyuhu qalanaan oo kale intaas waa samaysan karaa kaasi waxa uu ahaa xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity oo barnaamijkeenna marti noogu ahaa halkaad nagala socotaan waa barnaamijkeenii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay idiin soo diyaarisay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacaddeenna haddaba aan mar kale dul marno wixii aan soo barannay maareynta biyaha iyo farsamada waraab ee hagaagsan waxay gacan ka geysataa tayada iyo tirada dalagga kuu soo baxaya waraabku wuxuu kala wanaajiyaa tayada ciidda si biyo qaadashadu u wanaagsanaato in biyaha waraabku fududeeyaan in barwaaqeeyuhu si fudud ciidda ugu milmo wuxuu kale oo uu yareeyaa heer kulka oogada dhulka oo marka dalagga beerani helo waraab uu ka nasanayo culaysyada uga imanaya kulaylka qoraxda haddii aysan beerta waraab helinna waxaa ku dhacaya dalagga oo si tamar daran u baxa marka biyaha ku yaraadaan dalagii oo qallala iyo gebi ahaanba wixii aad soo beeratay oo baaba-a waa tahay guud ahaan barnaamijkeenii oo aan kaga hadalnay waraabka iyo maaraynta biyaha ayaan intaas kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkanna soo saaristiisa waxaa iska kaashaday hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacadeenna anigoo ah abubakar maxamed ayaa idiin soo jeedinayay waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo